xiriirka aan wanaagsanayn ee dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya iyo maamulka jubbaland ayaa sii xumaanayay wuxuuna saameyn ku yeeshay howlo badan oo xilligan muhiim ahaa sida dib u eegista dastuurka diyaargarowga doorashooyinka labada kun iyo kow iyo labaatanka la dagaalanka al-shabaab sidoo kalena wuxuu saameyn ku yeeshay nolosha dadka degan magaalada kismaayo oo lagu qasbay inay muqdisho soo maraan mar walba oo ay kismaayo ka imanayaan ama ay u socdaan rofesor xuseen warsame oo wax ka dhiga jaamacadda kaalgari ee dalka canada ayaan weydiiyey sida uu u arka xaaladda is-haysadka ee u dhexaysa dowladda dhexe iyo maamulka jubbaland falastinay nasiib daro xiisada ka dhalatay doorashadii madaxweynaha jubbaland iyo xataa caleemasaarka hadda socdaba dowladda dhexe iyo un maaha madaxweyne saddex kooxood midna sidii la doonayay uma maamulin oo si fiican uma maamulin saddexdaasoo kalea mid waa axmed madoobe oo axmed madoobe runtii wuu yaraystay dowladda dhexe iyo ciddii kale kasoo horjeedaba wuu yaraystay oo siduu doonayey ayuu ka yeelay doorashadii waxa uu iska dh isku qanciyey inuu isagu sax yahay oo intii khaldanayd ma u arkayn tale lagula leeyahayna sidaad doonayso uma maamulin karti marka isaga horta khaladkiisu halkaasu ahaa dowladda dhexe ee farmaajo iyo khayre ma muujin runtii dulqaadkii loo baahnaa arrintu markay dhacday ma ay muujinin oo malaha waxaan islaahay waxay ka baqayeen inay jid ku furto cidhiidhi dhaqaale iyo xanibaad ee socdaal bay ku soo rogeen dadkii cidda u dhitoy arrintaa u dhibaatootayna waa shicibkii soomaaliyeed iyo dhaqaalihii soomaaliyeed runtii ayaa labaduba u dhutiyey xiisadan oo muddo soo jiitamaysa ayaa ah mid soo martay marxalado kala duwan balse aanan helin xal ka yimaada labada dhinac beesha caalamka ama soomaalida kale ee dhexdhexaadka ka ahayd waxaana ay keentay inay gaarto meesha ay maanta joogto iyadoo haddii aan xal loo helina gaari karta meel kasii xun sida uu sharxaya xaashi shaafi oo madax u ah hay-adda somalia action alliance ee ka jirta minnesota horta meel meel fog bay soomaaliya ka timid haddaad xasuusto ayadoon dowlad lahayn toban sano ayaa dowladda carto laga soo bilaabay list waxaa laga soo qaatay in system ay dib u yeelato soomaaliya dowladnimo laakiin xilliga maanta ay joogto xilliye kasii liitay soo martay marka waxaan filayaa aniga inay habboon tahay in laisku dulqaato laga gaari karin marka waan aaminsanahay dhaawaca ama ama isfahan la-aanta dhex martay axmed madoobe iyo dowladda inay ku xalin lahaayeen wadahadal iyoan aada u jeclaan lahaa sababta waxaa ku dhibtoonaya mar kasta dhibka uu ku dhacayo ma aha axmed jubbaland waxaa ku dhibtoonaya waa shacabka degan runtii xubaan iyo sanaanba sideed sanoo lasoo dhaafay nabad baa ka jirtay dhib badan dad badan oo dhib sheeganaya oo aada u tiro badan oo kala duwanna way jireen laakiin waxaan aaminsanahay nabadii jirtay in inaan marna la carqaladeyn xanibaadan oo saameyn kala duwan leh ayaa waxay sidoo kale u muuqataa inay kaga sii dartay xiriirkii u dhexeeya dowladda federaalka iyo kenya oo gobolka ay ciidamo ka joogaan jabriil cali oo maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda ohio state ayaa ka waramaya khilaafkan iyo waxyaabaha uu sababi karo
xaaladda ka taagan jubbaland gaar ahaan magaalada kismaayo runtii oo muran badanna soo martay haatan waxay maraysaa xaalad adag oo ah in madaxweynaha dib in loo doortay sheegtay axmed madoobe uu doonayo inuu meesha sii xukumo dowladdii federaalka ahayd aanay aqoonsanayn beesha caalamku aanay aqoonsanayn xanibaado iyo caqabado ay jiraan markii sidaasoo kale wax u taagtaagmaan saddex waddo unbaa la maraa waddo waxa weeyaan in de dagaal iyo colaad iyo wax lagu xaliyo in la isku dayo wadda waa in sharci iyo maxkamada la isla tago waddana waa in wadahadal iyo maaragtay xalintii khilaafkaas sidii waddadii lagu heli lahaa in la raadiyo
inkastoo ay xiriirka dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe uusan wanaagsaneyn waayadii dambe haddana waxay dowladdu si gacan maroojis ah maamul ugu soo dhistay koonfur galbeed halka ay haddana gacanta ku hayso maamul u samaynta galmudug isjiijiid dheer kadib sidoo kale madaxweynaha hirshabelle oo mar ka mid ahaa golaha madaxda maamul goboleedyada dalka oo markasoo wada horjeedi jira dowladda dhexe ayaa hadda ku jooga heshiis uu la galay dowladda federaalka ah waxaa hadda muuqata muhiimadda ay leedahay in arrinta jubbooyinka lagu xaliyo wada hadal si horey loogu sii wado howlaha horyaala dowladda dhexe ee dastuurka iyo doorashada rofesor xuseen warsamo ayaa qaba inay lagama maarmaan tahay in xal loo helo arrimaha jubbaland inta aysan faraha ka bixin
aniga oo aday oday soomaaliyeeda waxaan soo jeedinayaa in ay koox waliba isweydiiyaan inta ay ku khaldan yihiin maaha intay sax ku yihiin way ku celceliyeen taas ee inta ay ku khaldan yihiin kooxda kalena bal dhinaceeda ay ka eegaan oo ay yidhahdaan war kooxdaas maxay sax ku tahay koox wada saxahi ma jirto xalkuna waxa uu ku jiraa waa wada hadal iyo gorgortan ayuu ku jiraa haddii taa la yeeli wayna falastiina waxaan ka baqayaa in waddanka iyo dadkuba ay galaan gacanta al-shabaab iyo shisheeye inay galaan gebagabadii marka waxaan leeyahay middi middi ku taag waddanka laguma dhisi karo
ergadii beesha caalamka ee dhowaan ku shiray magaalada muqdisho ee ka qayb galayay kulanka wadajirka ay dowladda federaalka la yeesheen ayaa intooda badan waxay xuseen sida ay muhiim u tahay in dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu heshiis ay gaaraan islamarkaana hanaanka siyaasaddu uu noqdo mid loo dhan yahay isku soo wada duuba khilaafkan oo sii socda ayaa waxa uu wakhti iyo dhaqaalaba ka dhumin doonaa shacabka sugaya doorashooyinka labada kun iyo kow iyo labaatanka iyo kuwa ay culeysyada ku hayaan al-shabaab ee ka war dhowraya deegaanadooda in mar uun laga xoreeyo